bismillaahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraabfaylah weybaa ka dhowaada sanah qodobada warkaana hiraabnama idixadda ridow baydhaba ahaan sheenka door koron xukunka maxkamadda caalamiga ee kiiska badda dowladda soomaaliya oo ku hadalay go-aanka maxkamadda caalamiga ee adduunka i c j faahfaahino yaha kubahay qaraha hiraabnimadan kudhihi magaalada muqdisho puntland oo warha ku saartay go-aankii iyo ka dhawaaqday maxkamadda caalamiga adduunka i c j madaxweynaha dowladda kenya oo ha ka hor jeesaday go-aankii maxkamadda i c j hiraabfeydha dhegaystayaal waa hiraabnimo arba ew taariikhdan ayaa eta tomiyo lamada oktoobar lamada kun labaatiyo kowkan taasi waxayna qodobadii warkaani hiraabnimo ee idaacadda ridow baydhabo ahaan sheenka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraabfeydha dhegaystayaal maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j yaa shalay galankii dembe galab wayba gebagabeeytay dacwadii badda ee indhexaysay soomaaliya iyo kenya dacwadda yaha socotay tan iyo lamadii kun tomiyo afarta xukunka iyo deertii maxkamadda galankii dembe shalay ayaa ka koobanay qormadan kow maxkamadda waybaya diiday in heshiis hore oo kenya iyo soomaaliya ha ku deeran sohodinta badda sida kenya iyo kadoodi lama maxkamadda waybaya diiday in heshiis is-afgarad ah ee lamada kun iyo sagaalkii ushay heshiis ku saabsan calaamadaynta sohodinta badda ee lamada dal saddex kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kenya ee kun sagaal boqol toddobaatiyo sagaalkii iyo kun sagaal boqol siyeetiyo kowdii wal heshiis ee lunku deerna sohodinta badda ee labada dal afar dooda kenya ee sheentii yahayti in dhibaato amni dora iyo ku dhiyaas haddii hagala lonweeciya ama la siiya wada la siiya soomaaliya iyo maxkamadda diidi afar maxkamadda wayba sidoo kaliya diiday aragtida kenya ee ah in nolola dad badan oo kenyaan ah guud ahaan badda ka nool halis angalaayeen haddii dhinaga soomaaliya lan xukumo shan maxkamadda waybaya diiday sheegashada kenya ee ah in ingiriiska iyo talyaaniga gumaysi karoogii soomaaliya kun sagaal boqol labaati afartii iyo kenya aan agoonsanaayeen dhulka badda iyo kenya aan agoonsatay dhulka badda lankasow jubbaland soomaaliya ayaa aan kasaasi heligaasay xukunkii ingiriiska iyo talyaaniga ee berigaasay ku gumaysihay lih balse wayba maxkamadda iyo aqbalay hal arin oo kenya kadoodi oo hayti iyada oo la heeriyow duruufaha duruufaha gaarka ee qolfoof badeedka walyar lanweeciyo hagala xukunka maxkamadda wayba usa boqolkiiba sagaal iyo li guulo siiyey soomaaliya iyada oo wal hogaa yar lan dadaba doona xariiqa sohodinta badda ee lamada dowladood ku dhexayta balse walyar balse wayba jire dhowr arrimood oo kale kow kenya wayba iyo ku bahaase dhammaan dhulbadeedkii horey iyo ankajarti oo badda soomaaliya lan hukumi lama kenya wayba iyo soomaaliya ku wareejiyaase dhammaan xogta amase daatada iyo macluumaadka macluumaadka sahminta shidaalka iyo gaaska ooaya ku samayti dhulbadeedka soomaaliya hadda lan hukumi saddex soomaaliya waybaya isku afyaasaya lari dhammaan hadgudubyadii horey aan samayti kenya waybaya magdhow waana magdhow anin raasado doona muddadii iyo kenya sida sharci darada anka jarti dhulbadeedka badda ee hadda lan hukumi soomaaliya afar waybase soomaaliya anfuranayo lari magdhow inya doonat inya ku doonata shirkadihii baaritaanka kuwadii dhulbadeedkan oo hadda lan hukumi soomaaliya shirkadahaasi wayba ku mid aha hadda shirkadda e n i o d d inya kubadda dhulbadeedka xitaa iyadoo oo og in dacwad ku socota badda andhexeyd soomaaliya oo kenya xukunka maxkamadda cadaala maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa hadhowaaytay dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yawayba use ku hadalay go-aanka iyo deertii maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j da madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yaa aan mahadnagay dhammaan dadkii ku qayb qaaday kiiska badda ee dowladda kenya iyo diidi inay gorgortan haalagala hanaas oo yo ka adkays go-aankaas oo yo ka adkaysteen go-aankaas oo adkayti maxkamadda cadaaladda adduunka i c j warnaha ku saartay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo hadalshay badanaay ku mahadcelinay yase gaare weyba usan ku mahadnagay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isago oo dacwadda furi amase galkanjey maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j da weyba sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uuse ka ammaanay doorkii shariifnimo ee uuse qaaday ra-iisul wasaare ku-heenka guddigii qaran ee laga magacaabay kiiskan badda iyo wakiilan ku hadan dowladda federaalk oo is hogaamiyay ra-iisul wasaare ku-heenka dalka iyo shakhsiyaadkii ku qeyb qaaday dacwadda badda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo khudbada ku jeediyay xalay villa soomaaliya ayaa weyba use sidoo kale koreyn sheegay in guulan yan hayn guulo shaksi gaareh iskuleyawaanaan hooyiti usase ka tilmaamay guulan in uu muddo soomaaliyeed an wada sameeyin hadalkan iyo xalay villa soomaaliya ku jeediyay madaxweynaha qaranka
waxaa guulaystay xaqa waxaa guulaystay saraynta sharciga guushan waxaa leh shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dowladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kale ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan u mahad celinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hilisay sarraynta sharciga xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hofnaanta iyo dahfurnaanta maxkamadda i c j waxaa bogaadin mudan baarlamaanka isdeedaad ee qaatay go-aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyey qaraar ay ugu magac dareen dhaxaldhowr waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda soomaaliyeed ee ay sheegatay kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubaradii soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeenna oo ay ugu horeeyaan abukaat muune sharmaan iyo allah u naxariistee injineer maxamed cumar saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado midhaha dadaalkii uu geliyey kiiskan waxaan idiin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeenna ayna tusaale nool u yihiin jiilasha soo socda ayagoo ku sifoobay difaaca danaha qarankooda dadka iyo dowladda soomaaliyeed marnaba ma ilaawi doonaan xilkasnimadooda iyo hufnaanta ay muujiyeen qariiqanadii iyo khubaradii dhanka sharciga ee shirkadda foli hoog gaar ahaan qareenadii kala ahaa paul richler professor philipi sandes professor alain pilet alina marino iyo ugu dambeyn edward caraven oo dowladda federaalk soomaaliya u wakiilatay matalaadda iyo jeedinta sharciyeed ee dacwadeenna waxaa iyana mahadnaq mudan guddiga dowladda federaalk soomaaliya ee har iyo habeenba u taagnaa la socodka maamulka iyo isku xirka dacwaddeenna ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleyd khadar ayna ka mid ahaayeen danjirihii hore ee dalkeenna u fadhiyey ee bruxelles danjire cali saciid fiqi xeraalyihii hore ee dalka abukaate axmed cali daahir iyo xeraalyaha haatan garyaqaan sulaymaan maxamed maxamuud qareen xamse ibraahim cabdulaahi danjirihii hore ee qaramada midoobe mudane yuusuf garaad cumar iyo danjiraha haatan mudane abukar daahir cusmaan abukar baale difaaca hantideena qaran ma ahayn wax fudud markii la eego inaan nahay dad iyo dowlad la daala dhacaya duruufo aad iyo aad u adag kana soo kabanaya sanado badan oo burbur iyo dowlad la-aanah haddana
dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo khudbadii sii wadada iyo wayba usabaaq andiray kenya isaguna sheegay in isaguna kenya fariin andiri oo ahayti inyang hoggaansanta go-aanka kubahi maxkamadda caalamiga ah ee adduunka i c j wayba sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo aan kabaaqay inya ilaalida madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed
hoggaanka dowladda kenya waxay abaabul ciidan oo lid ku ah madax bannaanida iyo danaha shacabka soomaaliyeed ay ku fulisay duqaymo dhulka iyo cirka ah oo aan loo meeldayin dhibaatadaas oo galaaftay naf iyo maalba muwaadiniin soomaaliyeed oo birmageeda ah waxaa sidoo kale xusid mudan ama la xusi karaa burburka loo geystay magaalooyin iyo xarumaha shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed ee ku teedsan xuduudaha labada dal kenya waxay qaaday tallaabooyin udub ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka ayadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeenna kadib markii ay olole xooggan ka bilowday xarunta qaramada midoobey kaasi ujeedkiisu ahaa in soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay oo ay kenya ugadan lahayd inay ku xayirto kulana wareegto hantida ganacsada soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisanimo xukuumadda kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladaynayso habsami u socodka dacwadda badda isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaalayo baddeenna iyadoo ka dhex bilowday ururada heer gobol heer qaaradeed iyo heer caalami ah hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeenna annagoo u marayna dhabbaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee ay dunidoo dhan ku midaysan tahay
gabagabadii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa weyba usa gabagabadii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhinaga kale baag andiri siyaasiyiinta soomaaliyeed isagoona sheegay england baahanya in la kuwada shaqeeyo qarannimada iyo horumarka waddankeena
dowladda dariska aan nahay ee kenya inay ilaaliso sarraynta sharciga caalamiga ah ayna iska ilowdo damaceeda ku salaysan marin habaabinta iyo boor isku qarinta taasoo beddelkeedana ay go'aanka maxkamaddu u aragto fursad lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab
milaana ku hore dhegaystayaal waa baaqa usanjeedi madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dowladda kenya weli warka hiraabnimee reediyo baydhaba ayaa la socotan anta la xaqiijiyay saddex qof iyo ku dhimatay tiraantaasi ku badagna ku dhaawacmeen kudib markii qarah goordhawayti kudhi isgoyska faga ee gobolka banaadir dadka deegaanka ayaa way warbaahintan sheegana in qaraha usahaay koosafuli qof iska xidhi walyaabaha qarhow meelaha dadka qaarniyo sheegahayan in usahaaya in yahayti mino qaraha goobta kudhi iyo way baahayti maqaayida oo inta badan fidheedeen dhallinyaro hanaas oo ciyaarta ku ciyaara fara badan ka daawaday laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in iyo deerin goobtuusa qaraha kudhi iyo faahfaahin kubii doonan saacadahaasood haddii ay bunraalo ku nagada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa dhinisho ku hadli go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka i c j iyo ku deertay kiiskii andhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo kenya ee badda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waane kusimaha madaxweynaha maamulkaasi mudane axmed cilmi cismaan axmed karaash yaa ummadda soomaaliyeed ku hambaliyey go-aanka hakubahi maxkamadda adduunka ee i c j da soomaaliya lanku xukumi dhulbadeedka muddada dheer kenya muranka gilidi wayba nuus eray wayba mahadsansuganaatay ilaahey oo go-aankan taariikhe ee guule nuwada deersi oo dhammaan ummadda soomaaliyeedna aan ku hambaliyay si uusa sheegi anagoo ka hadlow yeeri magaagay kan dowladda iyo shacabka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland wayba ana bogaadiyey go-aanka hakubahi maxkamadda adduunka ee caalamiga i c j madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waane kusmaha maamulkaasi iyo wayba us adkayay sida waajib an ata ilaalinta badda beriga iyo hawada soomaaliya isagoo oo sheegay in ka maamul ahaan iyo anteegayan aragtidaasay badda beriga iyo hawada soomaaliya ilaalintii iyo su iyo sugiddeeda waana waajib lama taabtaan ee yeeri madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi ismaan axmed karaash hilluso mowqif shay ee danka dowlad ka maamul ahaan aan caddeeyay ummadda soomaaliyeed weli wararkii hiraamnama radio baydhabo ayaa la socotaan madaxweynaha dowladda kenya oo ha ku horjeesaday go-aankii maxkamadda cadaaladda adduunka i c j madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa gebi ahaanba ka horjeesaday xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka oo qiibfayla ku qaadatay dowladda soomaaliya inay kusida muranka badda ee indhexeeya kenya iyo soomaaliya uhuru kenyatta ayaa ku digi in go-aanka maxkamadda i c j da in anta badan haddii lakumuransanaayo yaa kusiisii in anti in anta badan murankii annagadi dhinaga soomaaliya isagoona sheegay in go-aankaasi an hayna ko qusaya dowladda kenya marna base an ayidsanayna sa usa sheeg dhinaga kale wayba usa mar kale kanagay uhuru kenyatta isagoo ku hadlo afka dowladda kenya in mar welba lamuraangata wada hadal in la haliya arrinta muranka badda ee andhexayta dowladda soomaaliya iyo kenya oo hadda dowladda soomaaliya aan xukuntay maxkamadda cadaaladda adduunka i c j warkii dhegaystayaal hiraabnimadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegay sidaasayna antaya ninka egya warku intaasiin ku jeedaya islaantana hasin ku saaray anigoo saciid maxamed nuur meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibka jokar warkan dhegaystayaal koo kale lamid eh timarkale hawada dib oon kulmaana ammaanaalla